magaalada nayrobina saacadda aan hadda joogno waxaa ka socda martiqaad afur iyo casho isugu jira oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke uu ugu sameeyey qaar ka tirsan mudanayaal baarlamaanka soomaaliya ku jira haddaba si aan arrimahay ka wada hadleen wax uga ogaano yuusuf garaad ayaa wuxuu telefoonka kula xiriiray cabdiraxmaan kulmiye xirse oo ka mid a xildhibaanada caawa la marti qaaday waxaana uu weydiiyey waxaa ra-iisul wasaaruhu kala hadlay bismilah alxamdulilah wasala ala nabina maxamed ali wasabi wasalam noral yuusuf ra-isul wasaaraha runtii wuxuu noo sameeyey afur wuxuuna nagala hadlay xaaladda guud warbixin naga siiyey gaar ahaan wuxuu aada ugu dheeraaday heshiis uu saxeexay ama waraaq uu saxeexay oo hoteelka safaari baabshir ka dhacay waraaqdaas oo waxyaaba khalada ku jireenna uu ka cudur daaranayay warbixin guud oo dalka iyo xaaladaha intay marayaan uuna siiyey khilaafna uu sheegay isaga iyo gudoomi madaxweynaha inuu dhexeeyana waxbuu ka ifiyey intaasuu nagala hadlay warbixintana ilaa hadda way socotaa
warqadan khaladka ku jiray muxuu ahaa maxayse ku saabsan tahay
waxay ku saabsan tahay xilliga kala guurka waxyaaba iyaga iyo beesha caalamka kala seexdeen qayb qalad ah uu sheegay inay ku jirtay oo ahayd in go-aan ka gaareen xukuumadda iyo baarlamaanka in aan waxba lagu kordhinin xilliga kala guurka ama xilliga dowladda guud ahaan u dhiman intaasa u sheegay si khalada in qoraalkaas oo u dhacay uuna ka cudur daartay halkaasay ahayd
marka wuxuu rajo gelinayaa baarlamaanka in wakti loo kordhin karo
ha maya wax rajo gelinaho baarlamaanka in wakti loo kordhin karo in wakti laga dhimi karo muusan sheegin laakiin wuxuu sheegay talada dalka inay baarlamaanka u taalo iyaguna ay go-aanka ugu dambeeya leeyihiin inay ka gaaraan
madaxweynaha iyo isaga khilaafka dhex yaalla muxuu idinkaga taabtay
waxa uu taabtay in madaxweynaha iyo isaga khilaaf uu dhex jiro arrinkaana hadeertaan ayaa doodiisa socotaa uu noo soo bandhigay in xal laga gaaro oo arrintaas maaragtay baarlamaanku uu xal ka gaarana wax saasuu kalo naga codsaday iyadana hadda doodii way socotaa kolley gabagabada wixii kasoo baxaan dib baan ka ogaan doonaa
meeqa xildhibaan ayaad hubtaa inay caawa fadhiyaan nairobi cashadan ka dhacaysa wallahi ma tirinin laakiin in ka badan boqol xildhibaan way joogaan
dadka qaar waxay lahaayeen waa kontomeeye maxaa ka jira
maya ani hadda kow iyo laba ma dhihin laakiin intaan arkaya ka ku cashaynaya ka afurayay aad bay u badnaayeen xildhibaanada laakiin kow iyo laba anigu ma dhihin
ma isweydiisay mudane maxaad ka haysaan nairobi idinku iyadoo waddanka xaaladan ku jiro isla markaasna madaxweynihii ra-iisul wasaarihii ay u kala tartamayaan baarlamaanka oo arrintaba in lagu kala baxay suuroodo maxaa idinku nairobi ka samaynaysaan
yuusuf waa og tahay ramadaan tobankii dambe ayaa lagu jiray inta badan xildhibaanadu halkan dareeroodii iyo waxbaa iska degan qaar caafimaad u yimid qaar dana kale u yimid inta badanna biidn illahi tacaala ciiddii markay dhamaato waa la wada tegaya gudihiina waa la wada aadaya hadduu ilaah yidhaahdo laakiin dana uun gaargaara iyo dana caamaha loo wada yimid halkaana waxa weye inta la joogay waa iska raag tobanka beri hadda hadday dhamaatay ramadaankaana waa la noqonaya hadduu ilah yidhahdo
toddobaatameeyo kalena waxaa laga sheegayaa inay cumrada ku maqan yihiin ma la socota arrinta
ahe waana loo sheegay inay cumro jiraan marka waa rajeynaya kolley waa lasoo cibaadeysanaya tobanka dambe ahayd dadku waa dad muslimiin oo bishii ramadaan oo tobanka dambe galeen cumro iyo cibaadii ku wada jiraan marka kolley markii dhamaatana biidn illahi tacaala wixii isbuuca dambe bilowgiisa ah muqdishoa laiskugu wada tegi doonaa halkaana baarlamaanka wixii khilaafaasa go-aan ka gaari doona cabdiraxmaan oo mudanayaashu markay dhexdiina aada sheekaysanaysaan ma idiin muuqataa ma ogtihiin waxan laysku haysto oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha arrintooda ha noqoto dastuuray ha noqoto talada ah waa talo uun ilaa hadeere ha noqoto arrimaha ammaanka ee dalka cidda waddanka mas-uuliyadda ugu sarraysa leh inaad idinka tihiin ma is ogtihiin horta
ha yuusuf waa ognahay khilaafku wuxuu sal ku haya mar walbana waa ognahay annagu waddanka waa joognaa waa dhex joognaa madaxda sare waktiga khilaafku bilaabanayo waana ognahay mas-uuliyadda ugu sarreysa ee dalka inaynu leenahay annaga insha allahu tacaala mas-uuliyadda aan u dhaaranay ee dalka iyo dadka iyo ummadda aynu uqaadnayna waa kasoo bixi doonaa ciddii khaldanna markaa khaladkeeda waa tusi doonaa
haddaad fiirisa hadda baarlamaanku siduu u dhaqmo haddii dareenkaasi jiro oo mas-uuliyadda intaa la eg in idinku aad leedihiin oo ay ku jirto xataa addo in la kordhinayay in kale xilliga kumeelgaarka ee dhammaadka si ah gabagabada ma ku qanacsan tahay siday u dhaqmayaan mudanayaasha baarlamaanku adigu shaksi ahaan
hadda baarlamaanku waa shan boqol iyo konton oo tira badan dadku isku fikirna ma noqon karo isku meelna waxba kama arki karaan arrintan dastuurka qabyada ah kolley waa arrinkiisu baarlamaanku u yaalaa shacabka soomaaliyeedna kolley tala bixin bay ku yeelanayaan oo ay maaragtay waa loo bandhigayaa dad khubaraa waa loo bandhiga de tala talabixin weli ku jiraa annaguna de isku ra'yi iyo de ummadduna isku ra'yi wada noqoto saxba ma aha sunnada ilaahayna kamid ma aha laakiin waxaan isleenahay inta badan mas-uuliyadda way dareemayaan wayna ka bixin doonaan insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeed dhibaatada haysata si daacadnimoa wixii ku dhaarteen ay u shaqayn doonaan cabdiraxmaan waa runtaayoo shanta boqol oo mudane isku ra'yi maaha laakiin ficilkoodu waa mid muuqda waa isku hal ficil wixii go'aan ay qaataan ama ay qaadan waayaan way muuqdaan marka sida baarlamaanku hadda yahay xaaladda waddanku marayo iyo sida isagii ama u cimraysanayo ama xaasaskoodii u aadeen ramadaanka markuu dhammaanayo ama kuwii joogay in la kala gadanayo ma ku qanacsantihin arrimahaas
mid waa ka xumahay yuusufo horta in wax la kala gadanayo inaad xusto waan ka xumahay miyaysan jirin ma jirto miyaad xildhibaan la gatay hadda anagu ma garanayno oo lacag lagu gatay
xildhibaana lacag la siiye moogta xildhibaana lacag la siiye ma jiraan
xildhibaana hadda lacag la siiyo oo lagu gatay anigu ilaa hadda ma ogi may gadashada waa xagga dhig dooda lafteedu gadashada midda caawa joogtaana ka mid oo khasab maaha inay lacag noqotee ra'yigii in layska dhaadhacsadaa ka mid e laakiin iyadoo saraakiishii ciidanka ama militarigii ay u gadoodayaan mushaar la'aan in mudanayaashii baarlamaanka lacag loo qaybinayo ma jirta
walaalow anigu hadda lacag la qaybiyey oo baarlamaanka loo qaybinayo oo laleeyahay dee fikirkii igu soo raaca iyo tan hadda prime ministerka uu noo sameeyey afurka ee ah aad hadda saa u dhigtay warku inuu yahay maaragtay cambaign uu ku jiro oo kale annaga saa ma aragno si ka duwan aan u aragnaa prime ministerka afur buu noo sameeyey waana ka ajiibnay waana maaragtay la afurnay warbixinna dalka uu inaga siinayay iyo wixii soo kordhay lacaga la qaybiyey oo dee xildhibaanadu waa iska suuragal dee dowladda xukuumadda inay waxun siiso gunaha laakiin hadda wax oo oo wax hadda soo kordhay oo cusub aniga ma ogi
xildhibaan cabdiraxmaan kulmiye xirsi oo ka tirsan baarlamaanka ku meel gaarka ah ee soomaaliya oo isagoo nairobi jooga telefoonka ugu warramayey yuusuf garaad